yuusuf jaamac dubad guddoomiyaha degmada laasqoray ee gobolka sanaag maamulka puntland ayaa tahay waxaad farbixin naga siisaa adoo waraysi khaasa siinaya shabakada wararka ee ceegaag online markabkii laga lahaa libiya maanta halkaasi lala tegay iyo tallaabada maamulkaaga uu ka qaaday weliba shacabka ku sugan degmada laasqoray gobolka sanaag
adeer saddexdii xalay ayuu kusoo waabariistay meel toban kilomitr toban kilomitr u jirta gacan laasqoray ee gacan la yiraahdo marka dadkii meesha deganaa ee community iyadoo dhibaatooyin kasoo mareen kuwii hore oo meesha la keenay darteed ayaa u diyaar garoobay inay hawsha wax ka qabtaan waana ka qabteen waana ku guulaysteen saaka sagaalka iyaaroor ayaa hadalkii u bilowday afartii galabtana way dhaqaajiyeen ma garata marka guddoomiye yuusuf jaamac dabeed guddoomiyaha laasqoray ayaa tahay burcabadeedka makafool kafool ayaa isu aragteen oo waxaad u sheegteen inay ka tageen deegaanka laasqoray gobolka sanaag
telefoon badda iyo berigaba waa lasoo dul fariistay dee dabadeedna telefoonkaa lagu wada hadlayay xabadana waa dhaceen dalaastana oo xabadana waa laisku ridgiday marka waxaa la waxaa la diiday inay sii joogaan degaan saacada yaraatee iyada oo telefoon lagu wada hadlayo baddana ciidan ka fadhiistay berigana ciidan ka fadhiistay sidaa darteed markaa way u suurageli weydeen inay sii joogaan degaanka isaga ah waxayna ka baqooreen afarti galab guddoomiye yuusuf jaamac dubad waxaa sheegtay in ay raasalkaa ka dhacday ciidamo badda iyo bariga la keenay yaa hayeen ciidamadaas ma ciidamo maleeshiyaad beelaad bay haayeen mise ciidamada deegaanka mase ciidamada dowladda puntland bal loo kala saaro dhegeystayaasha ee ceegaag online u sharxa guddoomiye
ahe ciidamada waxay u badnaayeen ciidan beeleeday u badnaayeen laakiin way iskaashanayeen ciidanka puntland wixii ka joogay
marka laakiin xooga ciidan beeleed buu ah guddoomiye marka xaggey hadda ku dambeeyeen kooxdii barcabadeedka ahayd ee wa ee afduubka usoo afduubatay markabka laga leeyahay waddanka libiya adiguna haatan waxaad iga hadlaysaa laas qoray xaggey ku sugan yihiin caawadan aan wada hadlino
baday marayaan baday marayaan waxay ku jeedaanin koonfur bay ku jeedaanin meelihii caanka ku ahaa barcabadeeda ayay u kaceen waxay kala kulmi doonaan maalla og laakiin hadda caawa baday marayaan
idinka adigu guddoomiyihii degmada ayaa tahay laasqoray dhinaca maamulka puntland manaha markii u horeysay deegaanadaasi laasqoray ama gobolka sanaag ama gobolada puntland aan idhahdee xeebaha ku yaala sida laasqoray iyo xaradheere iyo mudug lala yimaado kooxahan burcabadeedka la yimaada maraakiibaa soo afduubteen sideebay idinku sahashay in burcabadeeda laogyahay awoodda ay leedahay inaad ka cadhisaan sidee warkaan uga xaqiijin karaa aad ka cadhis degmada laasqoray sideen uga xaqiijintaa warkaa
war cad weeye warkaasi sababta waxay tahay haddii degaanku kaco oo dadka communitiga uu kaco kuma noolaan karaan mana joogi karaan sababta waxay tahay iyaga laftooda nolol u baahan maxaan ku idhaahdaa iyana waa nafbay dee hubbay wataan hubna waa lagu weerarayaa badda iyo berigana waa laga gelayaa waa arrin basiila haddii maxaan ku idhaahday dadaal badan la sameeyo isla markaa iyagu markii arkeen xaaladdu inay adag tahay waxay codsadeen in dagaalku laga joojiyo dabadeedna ay iyagu ikhyaarkooda ku tegayaan sidaasna waa laba yeelay inay ikhyaarkooda ku tagaan ugu dambeyntii ikhyaarkooda ayay ku tageen iyagoo aan waxa badii soconayn dabcan guddoomiye miyaa loo qaadan karay in burcabadeedaasi ka jiro ay kasoo jeedaan isla gobolkaas rag adigu aad guddoomiyaha ka tahay taasina ay keentay inay deegaano kale uga wacdaan oo aynan dadkooda dhibaatay la doonahayn
runtii haddaad burcadbadeed maqasho burcadbadeed reerkeygii ma jirto burcadbadeedu waa burcadbadeed qabaa'ilka soomaaliyeed bay ka kooban yihiin marka way ku jiraan kuwa muwaadini way ku jiraan kuwo kale oo meelaha ay caadeen ka yimina waa ku jiraan kuwo kasii fogina waa jiraan marka mar haddii aan communitiga meesha jooga ay raalli ka ahayn oo wax saacidaada aanay la hadgelaynin waa ku khasban yihiin inay ka tagaan
ugu dambeyntii guddoomiye maxaad usoo jeedinaysaa dadka hadda kaa dhegeysanaya barta internetka ee cegaag online iyo weliba deegaanada puntland oo dhan iyo weliba caalamka oo dhan iyo weliba maamulka puntland iyo weliba ca dadkaan dad haydaha la dagaalama barcabadeedka iyo weliba dawladaha maxaad usoo jeedinaysaa oo jecel lahayd in maamulka gacan laga siiyo
haa waxaan usoo jeedinaynaa marka horeya ummadda puntland meel kastoo ay joogto inay waxaa iskala dagaalanto aan hagaagsanayn ee xaaraanta ah miday tahayba inay la dagaalamaaniin oo arrintaasi arrin aan diin ahaanna fiicnayn dadnimadana aan ku wanaagsanayn weeyaan cuqubaadkeedana anagu waxbaanu ka aragnay oo dhibaatooyinkii ay noo gesteen kuwii ka horeeto yaa hadda dhulku aad iyo aada ugu dhigdan yahay cuqubaad badan baa ka yimid dadkii oo doorsamay baa ka yimid khamri baa la keenay naagaa la keenay dhulkii cuquubaa ku dhacday abaar baa ka jirta kalluunwaa baa ka jira marka meel kasta oo waxaa xaaraanta ah lagu faafiso dhibaatooyin baa ka yimaada sidaa darteed mar haddaan dad islaama nahay oo maxaanku idhahdaay weliba maaragtay qabaa'il maaragtay magaca oo adduunka ka maxaanku dhaha laga aqoonsan yahay aan nahay inaan waxaa iskala dagaalano mar haddaanay diinihina ku fiicnayn bini aadnimadana ku fiicnayn in arrintaa laga hortago nin walbi wixii uu ka qaban karo ka qabo sidaasaa shacbiga puntland iyo shacbiyadaas soomaaliyeedba ku boorinaya yuusuf jaamac dubada yukaasi ahaa guddoomiyaha degmada laasaqolay oo caawa u waramayey shabakada wararka ee cigag online isagoo kusugan isla laasaqolay guddoomiye aad oad maasi tahay waa mudan tahay